iyo tobankii ilaa lix iyo tobankii may laba kun iyo sideed iyo toban shirkii labaad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo lagu qabtay magaalada beergaarka ee dowlad goboleedka oo ku dambeysay ee baydhaba ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha hogaamiyaasha golaha madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas ahna guddoomiyaha golaha madaxweynaha hirshabeelle maxamed mudane maxamed cabdi waale ahna guddoomiye ku-xigeenka golaha madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geele iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo masuuliyey shirka mudane sabiib xasan saacad shirkoo socday ku dhacaysay saddeed toban ilaa lix iyo tobankii waxaa ka soo qaybgalay madax kale oo kor u qaabkaysay ilaa iyo boqol arday oo ka oo ka mid ahaayeen guddoomiyaasha baarlamaanada xildhibaano iyo wasiirro kala masalayay dowlad goboleedyada dalahoobay golaha icaasha muddadii saddexdee beri ahayd ee shirku socday waxay madaxdu wada tashi ka yeesheen arrimo badan oo diiradda lagu saarayay amniga siyaasadda iyo xaaladaha xaaladaha bini-aadinimo ee dalka waxaana gabagabadii shirka ka soo baxay warbadsiyeedka arrimaha amniga kadib markii qiimeyn falanqayn iyo wadatashi dheer laga yeeshay arrimaha amniga ee dowlad goboleedyada iyo dadaalada ku aadan sugidda amniga dalka number one wuxuu goruhu si guud u soo dhoweeyey qorshaha amniga ku-meelgaarka ah kaasoo loo arkay inuu noqon karo qorshe ugu dambaynta horseedi kara in soomaalidu amnigeeda la wareegto haddii la fuliyo sidaas darteed guluhu wuxuu ku adkaynayaa dhammaan matalayaasha inay si wada jir ah uga qayb uga wada qayb qaataan fulinta qorshaha iyadoo diiradda la saaraya arrimaha hortabinta leh sida xoraynta deegaamada weli gacanta argagixisada ku jira iyo furidda waddooyinka laba guluhu wuxuu wadax ka muujiyey dagaalka kasocda kasoo cusboonaaday tukarad oo ka mid ah deegaamada puntland oo may shan iyo tobankeedii ciidamada somalilan weerar ku soo qaadeen waxaana gooruhu ku baaqayaa in si deg dega dagaalkaa loo joojiyo saddex gooruhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyey ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horay loo horay la isugu raacay sidaas darteed gooruhu wuxuu ku baaqayaa in la dedejiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada afar sida sida sidoo kale goruhu wuxuu niyad shab ka muujiyey in ilaa iyo hadda dowladda dhexe aysan wax tillaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka one pointy two ama hal dhibic laba ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray tobankii bishii februaayo laba kun iyo sideed iyo toban kaasoo sheegayay xigasho dowladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub saalad agab ciidan raashin daawo gunno tababar iyo tayayn ee kala si ay ugala qayb qaad kuwaasoo kala qayb qaadan doona ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ciidan ee lagula dagaalamaya argagixisada sidaa daraaddeed wuxuu goruhu si adag ugu baaqayaa dowladda ugu baaqayaa dowladda dhexe inay ka dhabayso ballanqaadkeedii ku aadanaa taasfulaynta ciidamada dowlad goboleedyada gaar ahaan in la dardargeliyo qaybinta agabka ciidan ee hadda yaalla si howlgallada ciidan ee xoraynta dalka loogu isticmaalo shan goruhu wuxuu isla qiray islamarkaana taariikh taariikhdu muujinaysaa in ciidamada dowlad goboleedyadu ay yihiin kuwa kuwa ugu habboon marka ay timaado la dagaalanka argagixisada ama nabaddiidka waxaase in waxaa waxaase cad in dowladda dhexe ka cagajiidayso garwaarsiga doorkaa shariifka ah sidaas darteed dowluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo beesha caalamka in ciidamada dowlad goboleedyada laga taageero arrimaha agabka ciidanka hukarsaasta iyo tababarada sidii horay la ysugu raacay iyadoo gabagabo hadda maraysa tirinta iyo hubinta lagu qiimaynayo heerka diyaargarow ee howlgallada ciidamada ka sokow inay jiraan dadaallo qorshayaal iyo maalgelinno mug leh oo ku aadan arrimaha amniga haddana waxaa jira caqabado amni darro oo sii kordhaya taasoo loo tirinayo inay ugu wacan tahay in ays inaysan jirin isku tashi dhab ah oo soomaaliyeed oo loo dhaya middaas oo la-aanteed ay adkaanayso in soomaalidu amnigeeda gacanteeda dib uga soo ugu soo ceshato sidaas darteed maluhu wuxuu ku baaqayaa in la abuuro qorshe howlfulineed oo dhab ah iyo dadkii fulin lahaa oo loo dhan yahay number two arrimaha siyaasadda muddadii shirku socday madaxdu waxay si qoto dheer uga wada hadleen arrimaha siyaasadda si guud iyo si gaar ahaaneen kuwa huseeya dowlad goboleedyada galuhu wuxuu dhamays wuxuu dhammaystiray qaabdhismeedka golaha iyadoo wasaarad wasaaradaha dowlad goboleedyada intii islehba oo isku shaqo ah by discipline loo sameeyey guddi hoosaadyo shaqo interministerial working group taas oo wax weyn ka tari doonta xiriirka wada shaqaynta iyo iskaashiga wasaaradaha heer dowlad goboleed laba galuhu wuxuu soo dhoweeyey horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda iyo go-aanka isku dhafidda baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo door weyn ka qaadanaya xasiloonida iyo nabadda dalka iyo tan galmudug si gaar ahaaneed waxaa kaloo guluhu ku dhiirigeliyey maamulka galmuduga inay dhammaystiraan arrimaha weli qabyada ka wada hadallada waxayna mudan yihiin in beesha caalamka iyo deqixiyayaashu gacan taageeraha ka geystaan dadaalka nabadeed iyo maamul-dhisid ee hogaamiyaha madaxweyne hogaami hogaaminaya madaxweynaha galmudug sidoo kale galuhu sidoo kale wuxuu galuhu soo dhoweeyey geedi socodka wadaxaajoodka arrimaha federaaleynta ee u dhaxeeya labada heer dowladeed oo laga sameeyo horumar wax ku ool ah sida habka doorashada iyo khayraad qaysiga sida uu qabo qodobka konton iyo saddexaad ee dastuurka dowladda federaalku waa inay kala tashato dowlad goboleedyada arrimaha saameynta ku yeelan karaa danaha dadka dowlad goboleedyada si looga fogaado khilaaf siyaasadeed waana in go-aanada la qaadanayaa ay noqdaan kuwo ku salaysan danta dadka iyo dalka shan iyadoo laga duulaya nooca dowladnimo ee dadka soomaaliyeed doorteen oo habka federaalka goluhu waxay isla qireen in mas-uuliyadda koowaanka xaluheridda dhibaatooyinka dhaqaale amni ganacsi iyo bulsho ee dadka dowlad goboleedyada haysta ama soo koosaaro uu waajib ka saaran yahay hogaamiyaashooda sidaas darteed goluhu wuxuu soo dhoweynayaa cid kasta oo gacan ka taageero ah ka geysan karta baahiyahooda six goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo wadamada isutagga imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudiga taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto waxayna waxaana cad wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saamayn ku yeelan doonto xidhiirka soo jireenka ah ee ganacsi deegaan dhaqaale iyo maaliyeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan sidaas darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay ka shaqayso dhankeeda hagaajinta xidhiirka iyadoo la tixgelinayo danaha dalka iyo dalka soomaaliyeed toddoba waxaa jira dhaqaale badan oo ku soo aada oo ku aadan kabidda miisaaniyadda dalka oo dowladda dhexe ka hesho dadaal dalal iyo hay-ado kale oo dalxiyaal ah mid marta xisaabta dhexe ee dowladda dhexe ama ha noqoto mid aan soo marin waxaase dhacday in dhaqaalahaas aysan waxba ka soo gaarin dowlad goboleedyada sidaas darteed wuxuu goluhu wuxuu goluhu ku dhiirigelinayaa dalalkaas iyo hay-adahaas inay sameeyaan qoondayn ku salaysan labada heer dowladeed si loo xaqiijiyo midnimada iyo isku haynta dalka sideed goluhu wuxuu garwa wuxuu garwaaqsaday wuxuu garowsaday ka maqnaanshaha dowlad goboleedka jubbaland ee shirka daahfurka dib u eegista dastuurka ee ka socda magaalada muqdisho islamarkaana waxaa lagu qancay ka maqnaanshahooda ku yimid inay ku timid cabasho dhab ah oo aan si hore loo sii xallinin sidaas darteed wasaaradda dastuurka federaalka waxaa loogulu adkaynayaa inay wadahadal dhab ah kala yeelato jubbaland tabashadooda si xal waara looga gaaro ismariwaaga jira oo caqabad ku noqon kara geedi socodka dib u eegista dastuurka sagaal waxaa jira in aan weli la hawlgelinin xubnihii dowlad goboleedyada ku soo kala magacowdeen guddiyada madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee la socodka iyo korjoogtaynta dib u eegista dastuurka sidaa darteed gonuhu wuxuu si adag ugu wargelinayaa wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka inaysan inaysan guddiyada dastuurka bilaabin wax shaqo ah oo aysan ka mid ahayn xubnaha dowlad goboleedyadu toban goluhu wuxuu wadac ka muujiyey faragelinta mar walba lagu hayo hanaanka siyaasadeed ee dowlad goboleedyada taas oo keeni karta amni darro baahda sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo faragelintaas islamarkaana xoogga la saaro dagaalanka argagixisada iyo dib udhiska waddanka saddex xaaladaha bani aadinimo dadka ka dad daadad ka dhashay fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle oo ay weheliyaan koobab lixaad leh oo si isdaba jooga uga da-aya deegaamada ku dheeraran labada webi ilaa iyo bartamihii bishii abril ayaa khasaare dhab iyo maalba leh u geysta deegaamo badan oo dalka ka mid ah sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqaya wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda federaalka soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed qurbajoogta soomaaliyeed culamaauldiinka soomaaliyeed hay-adaha samafalka qaramada midoobay iyo dalxiyaasha inay gurmad deg deg ah oo bini-aadama la gaaraan dadka ku nool dowlad goboleedyada hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed gabagabo iyo mahadcelin